bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan qodobada warkar aadiyo haysanaha kuwada ugu darkaroon waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata jarista timaha magaalada jowbaar oo lagu baaqay ilaalinta nadaafadda ganacsatada magaalada beledweyne oo bilaabay uu diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga bulshada magaalada kismaayo oo lagu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka magaalada ururka samafalka gobolka gedo oo deeq raashin ah u qeybiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada doolow howlwadeenada wasaaradda kalluumaysiga somalilan oo tababar loogu qabtay hargeysa dhakhaatiirta dhuble oo ka warbixiyey faa'iidooyinka caafimaad ee la xidhiira soonka tababar ku saabsan sidii haweenka kaga qayb qaadan lahaayeen kobaca dhaqaalaha oo lagu qabtay baydhabo xubinta sarafka suuqyada iyo warka dibadda ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan intaad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisii minka u diyaargaroobaha iyagoo faahfaahsan dhallinyarada ku shaqaysata jarista timaha magaalada jowbahar ayaa loogu baaqay ilaalinta nadaafadda cabdifataax axmed maalo ayaa warbixintan uga diyaariyey goobaha timajaryaashu waa goobaha ugu badan ee bulsho kala duwani ay ku kulanto waxa ay ka mid tahay goobaha uu ka fidi karo cudurro kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin cudurrada la kala qaado ee ka dhasha nadaafad darada iyada oo taa laga duulayo ayaa waxaa loogu baaqay dhalinyarada ka shaqaysta timajarista inay ilaaliyaan nadaafadda goobaha ay ku shaqaystaan islamarkaasina ay goobo xadidan u sameeyaan timaha ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada johar oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi sidan
dhalinyarada oo timajarista ka shaqeeya waa dhawaada khibrad waaye laakiin inkastoo aan ognahay tinta halista ay leedahay iyada naftirkeeda aan ognahay haddana ayaga naftirkooda waxaan leeyahay xirfad oo noloshooda ay ku hormari karaan waa ilaahay nin walba xifradu ku manaystay marka alxamdulilah xifradu ilaah ku manaystay waa taas laakiin ayagana inay ka fikiraan halista kaga imaan karta ileen tin waa la yaqaanaa waxa ay ka kooban tahay kuna dadaalaan marka ay tinta jaraan meelaha aan bini aadamka uusan ka dhabayn ama xayawaanka uusan ka dhabayn in ay geeyaan waxaad arkaysaa timajarada qaarkood iyadoo tintii shal lagu jaray ay wada dhex taalo marka taas nadaafad ahaanna deegaankana uma fiicno dadka soomaaliyeedna uma fiicno ninka saacadaas oo kursiga ku fadhiisanaya tinta loo jarhayana uma wanaagsana iyadoo kursiga wada tin uu yahayna uma wanaagsana marka si horumar loo gaaro ayaga naftirkooda xifradu ilaah ku manaysta ay tahay in haddayna ay ka bilaa ay deegaanka wasaqoogiisa ay ilaaliyaan ayaga naftirkoodana waa arrin aad iyo aad u muhiimsan maadaama ilaahay xirfadooda ka dhigay nadaafadda goobaha ganacsiga oo aada loo wanaajiyo waxa ay suurtogelisaa in ganacsadahu uu helo macaamiil badan taasi oo wanaajin karta helista nolol maalmeedkiisa si joogto ah haba ugu badnaatee goobaha dhalintu ay ku kulmaan ee timijarayaasha ganacsatada magaalada beledweyne ayaa bilaabay uu diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga waa kan cusmaan cabdil cusmaan warbixintan soo koobaya suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa ka mid ah goobaha laga dareemayo dhaqdhaqaaq mashquul ganacsi oo aad u tiro badan iyada oo inta badan ganacsatada keena dharka noocyadiisa kala duwan ay hadda isku diyaarinayaan maalmaha ciidda dharka sida aadka ah looga iibsanayo suuqyada magaalada beledweyne waxaa ka mid ah dharka caruurta haweenka iyo kuwa ragga oo inta badan laga keeno magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya mashquulkan ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa tirada badan ee ku aadan diyaargarowga munaasabada maalinta ciidda wax nooga waramaya qaar ka mid a ganacsatada suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne waxaa kamid ah ganacsada beledweyne oo suuqa yoobsa weynaha xillaa waxaa noo imaado dhar aad iyo aad ugu fara badan oo meel kasta noo galo wadamada kala duwan sida caasimada soomaaliya muqdisho saaid noogu imaadaa iyo gobolada kala duwan iyo- iyo meelaha dibadda xillaan waa waxaa ku- ku bixina dharkaas jumlihii tafaariiq dharkaas hadda iibno waxaa isku jira ilmo caruur waaweyn iyo haween iyo ragga weyn Jumla- waxaa ku bixinaa jumlihii tafaariiq suuqa aad iyo aad mashquul uu badan yahay maalmihii ciidda oo soo yihiin suuqa jaamkiisu fara badan yahay waa waa aragtaa suuqa jaamkiisu fara badan yahay maasha allah Ee, waxaa ka mid ahaa ganacsatada ee, suuq weyne ee yoobsan ee magaalada beledweyne Ee, maalmihii dambe oo ciidi ee, ciidiga lagu jiro bisha ramadaan oo barakeysneed Ee, dharka sidiisa banaa wuxuu badanaa wuxuu noogu yimaada magaalada muqdisho Ee, dharkaasoo isugu jiro sida caruurta sida dumarka sida ragga Ee, suuqa yoobsan ee, oo magaalada beledweyne ku yaalo ee, isku socod fara badan ayaa ka jiro Ee, taasoo keenayso bisha ramadaan oo barakeysan Ee, an- maadaama anaka aan ganacsatadii aan nahay go- gobolkii ama khaasatan suuqa yoobsan ee, mashquulkayna aad ayuu u badan yahay maadaama xiliyada dambe oo rabadaanka ilaa toban shanta dambo dhar aad u fara badan ayaa keenaa oo jumlihii tafaariiq isugu jiro oo wax kastaba ka koodo sida khamiisyada oo kale ar- dharka caruurta qaadanaysay dadka waaweynka dumarkii waxa kulliba isugu wada jiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa yoobsan ee dharka gado dharka ciyaalka sida dharka waaweyn oo ragga sida gabdhaha rooroon dhaxaynka yaryarka siday isugu jiraan jumle iyo tufaariiq qolo walba sidii macaamiishay tahay in ula macaamilnaa suuqana waxaa ka jira mashquul xiliyadan maadaama ay soo dhowdahay maalmihii ciidda ay soo dhowdahay habeen maalin ilaa habeenkii ilaa shan saaca lagu gaaraa maalintii laba iyo tobankii ka hore laisugu imaadaa mashquulkooda sidaas ayuu u badan yahay jumle iyo tafaariiq qolo walba intay qaadan karaan ayaan ku qancin qaymihiisa duwan waxaqaabi waxay nooga imaataa muqdisho nooga imaa qaybo wadamo kale ay noo kala imaadaan oo isku jiraan mashquulka suuqa saa'id u fara badan yahay bisha ramadaan marka ay ka gudubto shan iyo tobanka waxaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan laga dareemaa dhammaan goobaha lagu iibiyo dharka noocyadooda kala duwan ee loogu diyaargaroobayo munaasabada maalinta ciidul fitriga mahadsanid cusmaan markana ah gedo ururka samafalka gobolka gedo ayaa deeq raashin ah u qeybiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada doolow cabdicasiis xasan cabdulaah ayaa warbixintan soo koobaya ururka samafalka gobolka gado ayaa gargaar raashina gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada doolow ee gobolka gado raashinkani oo ka kooban bur bariis sokor timir saliid ayaa waxaa la gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool doolow qaar ka mid ah ururka samafalka ee gobolka gado oo si isxilqaan ah gargaarka raashin ku gaarsiiyey qoysaskaasi danyarka ah ayaa sheegay inta lagu guda jiro bisha ramadaan in ay ugu talagaleen in dadka danyarta ay isticmaalaan raashinkani waa gedo jarati eh, waa gedo degmada dolow tiimka hortiinana joogana waxaa weeyaan waa gedo jarati organization ama ururka samafalka ee gedo Een, gedo jarati organization waxaa la aasaasay shan iyo labaatanka bishii saddexaad labada kun saddex iyo labaatankii soonkan ama afurintani waa afurintii saddexaad oo uu qabanayo guddigu sanadkii koobaad waxaana furinay labaatan qoys wejigii koobaad waxaana furinay toban qoys taariikhdu markay ahayd kowda bisha afraad labada kun saddex iyo labaatanka wejiga labaad waxaana furinay toban qoys taariikhdu markay ahayd afar iyo tobanka bishii afraad labada kun saddex iyo labaatanka sanadkii labaad een, waxaana furinay lixdan iyo afar qoys wejigii koobaad waxaana furinay soddon iyo lix qoys taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo afar iyo labaatanka wejiga labaad waxaana furinay soddon- eh, labaatan iyo sideed qoys taariikhdu markay ahayd kowda bisha afraad labada kun iyo afar iyo labaatanka raashinka labada sanaba aan bixinaynay waxay ahaayeen bur bariis sonkor saliid caano iyo timir sanadkani ama afurkani saddexaad maanta waxaan u taagannahay inaan afurinno afartan qoys wejiga koobaad raashinka sanadkan aan bixinayno wuxuu ka duwan yahay raashimihii hore aan u bixin jirnay waxaana la bixin doonaa raashin ka kooban bur bariis baasto saliid sonkor caano iyo timir dhinaca kale mid ka mid a dadkii la gaarsiiyey gargaarka raashinka ayaa u mahad celiyey ururka samafalka gobolka gado
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale
ilaahay baa mahad iskale oo naga dhigay dad muslima nana soo gaarsiiyey bishii ramadaan oo khayrka badneyd waxaa kaloo mahadle ilaahay baa mahadle ummaddii maanta intaan lucafada aan waxba haysanin isugu keentay inay afuriyaan oo ay ilaahay wuxuu siiyey wax ka siiyaan yaan u ducaynaynaa ilaahay meeshay ka soo bixeen wax barakale allah u geliyo ilaahay saan ka barin ramadaankan ajirkiisa allah siiyo laylatulqadarka allah siiyo rasuulka sal wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam war timi- wax sadaqaystuu yidhi timir jabkeed ba allah ka dhigaa marka int intaan sadaqaysatay naarta allah ugu badbaadiyey ilaahay saan ka baryayna ururka samafalka gobolka gado ayaa waxa ay ka kooban yihiin dhalinyaro deegaanka ah islamarkaana ujeedadooda ay tahay in si isxalqaan ay u caabiyaan dadka danyarta ah howlwadeenada wasaaradda kalluumaysiga somalilan ayaa tababar loogu qabtay magaalada hargeysa nuur maxamed cabdi ayaa warbixinta la diyaaraa agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda somalilan mudane liibaan maxamuud jiiriye ayaa tababar aqoon kororsi ah u furay shaqaalaha ka howlgala wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda tababarkan oo ujeedadiisu ahayd hogaaminta iyo isla jaanqaadka shaqaalaha madaxda ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda waxaana ay ka warantay tababarkan iyo ujeedadiisa waxaan u mahad celinayaa casri group oo baahi weyn oo wasaaradeeda taallay nala qabatay training fiican nana siin doonto insha allah oanu ka faa'iidaysan doono dibna aanu ugu celin doono shaqaalihii kale ee wasaaradda aanu qarankana ugu shaqayn doono insha allah biidnillaah dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay mid ka mid ah macallimiinta bixinaya tababarkan waxauna ka warramay tababarkan ay siinayaan shaqaalaha waxaanu qabanaynaa tareenka waxa weeyaan waa afar sad- aan saddex training baanu qabanaynaa oo kale ah maanta iyo beritoole waxaanu dhigaynaa leadership and management training And, uh, salaasada waxaanu dhigaynaa maxay tahay customer service and maalinta ugu dambeysa oo arbacadaana waxaanu dhigaynaa first aid saddexaa training baanu u dhigaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda mudane liibaan maxamuud diiriye oo tababarkan furay ayaa shaqaalaha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarkan muddada uu socdo Eh, aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta iniin furno tababarkani cilmi kororsiga ah Eh, annagoo og aqoontiinna kartidiinna iyo digriiga iyo waxbarashadiinna oo sarreysa haddana tababarkani wuxuu inoo kordhinayaa in aynu kor u qaadno waxbarashadeenna sidaynu uga shaqayn lahayn xafiisyada sidaynu isku maamuli lahayn sida nidaamkeenna wasaaradda aan kor ugu qaadi lahayn iyo tababarkani uu daaran yahay aad baan ugu faraxsanahay casri en- en, eh, institute inuu ina siiyo tababarkan En, walaalkay aadan iyo axmed waa dad inooga yimiday dalka ingiriiska en, maxay ahayd tababaradana ilaa weligood wadi jiray si gaarana aan u aqaanay anaa ka codsaday in shaqaalahayga wasaaradda aanu ka wada shaqayno oo rag wada mutacaliim ah oo wax wada bartay iyo gabdho wax wada bartay ah in ay waxay hayaan iyaguna ay nii soo gudbiyaan marka en, maalintii aan la wareegay xilka waxaan inii ballan qaaday in aynu waxbarashada kor u qaadno in aynu wada shaqayno in aynu maaragtay nidaamka wasaaradda uu noqdo ta ugu wanaagsan wasaaradaha somalilan oo dhan mar walba waan ini garab taaganahay anigu aga- agaasime ahaan iyo wasiirkeenna oo ku faraxsan maaragtay tababarkan isaga laftigiisu in aanu ini garab joogsanno oo aanu shaqaalaha yaga baahi kasta oo dhinac walba ah aanu ka taageerno hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto maaragtay in ay tagaan jaamacado oonu u raadinno maaragtay en, scholarship iyo maaragtay in ay aqoontiina aada kor u qaadataan Eh, aad baan ugu faraxsanahay maantani kulankani waxaan rajaynayaa walaalayaal maanta waad buuxdaan waa saddex cisho keliya in aad ka faa'iidaysataan oo aad waxbarashadani aad ka qaadataan walaalihiin waxay nagu dhaamaan idinkuna waxaad haysiin en, aad muujisaan
gabagabada tababarka ayaa shaqaalaha la guddoonsiin doonaa shahaadooyin muujinaya duruustii ay qaateen dhakhaatiirta dhoble ayaa ka warbixiyey faa'iidooyinka caafimaad ee la xidhiidha soonka cabdifataax axmed maclu ayaa mar kale qodobkan soo koobaya soonku waa cibaado iyo camal wanaagsan oo alleh lagu dhowaado waana waajib diini ah oo lagu leeyahay qof waliba oo qaangaar ah ama buuxiya guud ahaan sharuudaha diinteena suuban ee esteesay saynis yahanada iyo khubarada dhanka caafimaadka ayaa sheega in soonku uu faa'iido caafimaad ah u leeyahay aadanaha oo idil sidoo kalena waxa ay tilmaameen inuu hoos u dhigo xanuunada ay ka mid yihiin beer subaga cayilka badan iyo sidoo kale xanuuno kale oo uu soonku baabi'iyo mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada dhobley ayaa ka hadlaya ahmiyadda caafimaad ee soonka uu leeyahay dadka saa'imiinta ah magacigu waa sayid cawar cigaal een, ka howlgala een, mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee degmada dhobley Een, walaal soonka een, waxaa ku jira caafimaad badan Een, diinteena horeyba noogu sheegtay caafimaadkana dhakhaatiirtu way qoraan ama xabad baa laga qoray oo ah in uu marka qofku uu qofku sooman yahay een, caafimaad badan uu ka helayo oo ama ha ahaato xanuumo uu horey u qabi jiray oo ka yaraanaya een, ama ha ahaato qofka jirkiisu isbedelahaya maadaaba qaab een, siduu u noolaa wax iska bedeleen Een, marka een, kow caafimaadka een, ku jira een, hadda hal iyo laba ka taabto Een, qofka markii uu soomo een, waxaa ka baxaya jirkiisa een, een, waxyaalo fara badan oo markii hore cunto badan u qaadan jiray oo laga yaabo jirkiisa in khalkhal ku keentay Een, marka is dhinto oo jirkiisa uu nadiif noqdo een, waxaa ka baxaya jirkiisa wasakh badan baa ka baxaysa Een, sida dad- dadka sonkorta qabo oo kale een, markii qofkii uu qaado jirkiisa wuxuu imaanaya balansi ayaa jirka ku imaanaya Een, waa een, waa qodob Een, qodobka labaad waxay tahay qofka markuu cuntooyinka faraha badnaa een, uu iska dhaafo oo jirkiisu uu is- isbe- een, isbedel badan baa ku imaanaya Een, midda kale waxay tahay een, qofka markii uu waxa la yaqaano qof inuu maalinka dhan uusan cunto cuneen sidaa la aaligeed jirkii markuu cunto badan waayo waxaa ku imaanaya inuu ho- een, qofkii miisaankiisu saa'idka ahaa camal oo kale uu jirkiisu hoos u dhaco oo hilibkii badnaa oo saarnaa uu ka dhaco Een, waxaa ku imaanaya caafimaad Een, midda kaloo ugu sii weynba uga sii muhiimsanba waxay tahay marka horeba inuu wax ilaahay noo jidayay uu yahay marka een, soonka iyo qof markuu inta cuntada si caadi iskaga dhaafo usan soomaneen een, isku mid ma ahan oo qof markuu sooman yahay si dabiiciya ayaa ilaahay caafimaad ugu bedelhaya Een, marka een, een, waa qashin saar baan dhihi karnaa soonka ama mataqaana qofka jirkii een, boosinkii faraha badnaa oo galay ama suntii faraha badneed oo jirkiisa ku jirtay maadaama uu kow iyo toban bil wax soo cunhayay suur wax u cunhayay markii laga qabto jirkiisii wuu isxalinaya marka een, taasna waa faa'i- faa'iido weyn Een, midda kale waxay tahay qofka markii uu jirki uu uu- uu sooman yahay in cuntooyinkii horey u cuni jiray oo kale uu iska dhaafayo oo cunto khaas oo kale sida timirta oo kale biyaha oo kale een, cunto khudaarta oo kale oo zaa'id loo isticmaalo xilliga rabadaanta la isticmaalo oo kale Een, khudaartuna waxaan ognahay inay jirka ay wax badan oo faa'iido u- u leedahay Een, dadku inta badanna xilliga rabadaanta ay khudaarta isticmaalaan Een, marka markuu qofku fruit fara badan cabo een, sida mataqaana babayga oo kale qaraha oo kale salaatada khudaarta cagaarka oo kale qofka aad bay u isticmaalaan Een, qof marka markuu khudaarta cagaarka isticmaalo een, maadaama uusan rabadaanta ka hor cuntooyinka kale oo een, aan fiberka lahayn oo aad loo isticmaali jiray sida baastada iyo bariiska iyo burka iyo waxyaalahaas ay badnaayeen marka qofku khudaarta isticmaalo ah, sida afakaadhada oo kale fiber fara badan buu ka helayaa fiberkaasna jirkiisa wuxuu jiraya ama khudaartaasi jirka- jirkiisa waxay u taraysaa tababar ku saabsan sidii haweenka kaga qayb qaadan lahaayeen kobaca dhaqaalaha ayaa lagu qabtay baydhabo waatan xalimo cali ibraahim wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ah ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tababar muhiim ah oo ku saabsan sidii habeenka ay ugu qayb qaadan lahaayeen kobcinta dhaqaalaha gobolka tababarkan ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayay ganacsatada yaryar ee ku dhaqa magaalada baydhabo iyadoo loo doonayay in lagu xoojiyo doorka haweenka ee dhaqaalaha iyo ganacsiga ujeedka tababarkani ayaa ahaa kor in loo qaado awoodda haweenka ganacsatada ah si ay door muuqda uga cayaaraan horumarinta dhaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya in la xoojiyo xirfadaha maamulka iyo ganacsiga ee haweenka si ay ugu noqdaan kuwa iskeed isku filan oo kobciya ganacsigooda agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cisaaq yacquub ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada loo qabtay shirkani aan ku qeyb qaadada fadeen een, dhaqaalaha kobcintiis si la socotaanba een, eh, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed mayba aan egman tahay inay eh, dardargeliyda een, eh, kobaca dhaqaalaha iyo ganacsatada Eh, sidii oo la shaqeeya fadeen dhammaan een, qeybaha kala gedisan een, eh, fursad faylaningat inay geekin iska koyna tababar noocun eh tababarkunma ee tababarkii een, eh, een ka damboyey laakiin tababaro badan oo mashruucun khuseeya in iska koyi doono muhiimadda inka wiilna may buu ahaa inay xoog la saara een, haweenka sidii in ku qeyb qaadafadeen arrimaha horumarinta ganacsiyada een, eh, si la wada ogeeyo haweenka meeba qaybweyn ku yihiin ganacsiga dalka wax soo saar shay percentagean ka badan haddaa cilmi baarisay la sameeyay meeba sheegayna boqolkiiba toddobaatan markii lagu hadalo een, household budget surveyga inay haweenka ma aragnay iyo dadka inkameka ka badan hasaaro marka si lan derdergeliyey ma aragnay waana lan xoojiya arrintaas meeba muhiim ah inay korlanqaada wacyiga iyo capacityga dhinaga ganacsiga dabcan walkasta meeba baahan yihiin aqoon iyo khibrada aan baahan yihiin tobabarkan ayaa noqday mid guul leh oo dhiirigelin u noqday haweenka ganacsatada ah ee magaalada baydhabo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ballan qaaday inay sii wada doonto dadaalada lagu xoojinayo awoodda ganacsiga ee haweenka si ay u noqdaan lafdhabarta kobcinta dhaqaalaha gobolka warka habeenimo ayaad weli la socotaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka ee suuqyada noolshiina ayaa la diyaar ah waxagaag dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada aan ku bilaawnay sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar lakala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon halka bixinta lakala siisanayo laba milyan sagaal boqol iyo lixdan halka doolar qabashada ayaa lakala siisanaya sagaal iyo labaatan halka bixinta lakala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic lix haatana maciishada hafka bariiska xamsaha ayaa lakala siisanaya sideed iyo labaatan doolar bariiska safaariga ayaa lakala siisanaya lix iyo toban doolar hafka burka ayaa lakala siisanayaa shan iyo toban doolar hafka sokorta ayaa lakala siisanayaa sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa lakala siisanayaa toban doolar jirgaanka cadeyda ayaa lakala siisanayaa soddon iyo kow dhibic shan doolar koombada galeyda ayaa lakala siisanayaa afar iyo toban kun koombada digirta ayaa lakala siisanayaa shan iyo soddon kun koombada digirta ayaa lakala siisanayaa koombada digirta salbukada ayaa lakala siisanayaa shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa lakala siisanayaa laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun kiilada brisbarowga ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun xubinta sarifka iyo suuqyada waa naga intaa guud ahaan warka habeenimo waa naga intaa intaa warcinkaan kale aan kulmi doona sida iyo ammaano allah